afar saaxiibeenimo qof walba suu yaqaan ayaan soo galnaa hawada waxaana ka baxnaa labiiyo tobanka ama lix saaxiibeenimo fursad bay noo tahay inay ummadda soomaaliyeed halka nagala xiriiraan fursad bay noo tahay inay sadaqada iyo yabaha ka qayb galaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan sida ay uga qayb galeen oo uga mahadcelinayna kaalinta weyn ay geysteen dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan barnaamijkan waxaa sidiisaba soo qaban qaabiyey dowladda federaalka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada soomaaliyeed oo dhan waxaan ka maqnayn culamaadudiinka dhalinyarada aqoon-yahanada waxgaradka ururada haweenka dhammaan waxay ka qaateen kaalin weyn waa barnaamijkii gurib walaal oo aan ugu wada talagalnay inaan ugu gurnano ummadda soomaaliyeed ee abaaraha xoogan ay saameynta ku yeesheen barnaamijka intaanu u gudagelin marka hore waxaan rabaa inaan kelmadaha ugu horeysiiyo sheekh nuur baaruud gurxan gudoomiye ku-xigeenka hay-adda culimmada soomaaliyeed si uu yidhaahdo kelmadihii ku habboonaa barnaamijkii gurib walaal بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا إلهي baa ku mahadsan inagu isagu keenay halkan inagoo ka shaqaynayna dan guud oo isagu nimid ummadeenna inaan dhibaatada ku degatay ee faraha badan ee weyn inaan ka badbaadino waxaan sidaas oo kale u mahadinayaa tiidiida qaranka khidmada ummaddiisa uu bixinayo waana waajib lagu leeh waxaan la iloobi karin ra-iisul wasaarihii qaranka mudane xasan cali khayre oon ognahay howlaha haysta iyo mas-uuliyadda culayskay leedahay haddana wakhtigiisii ku tabarucay inuu ummaddiisa barnaamijka gurmad walaale loo gurmanayo nafsad ahaantiisii inuu soo fadhiisto oo ka qayb galo waa arrin taariikhi ah oo runtii taariikhdu waa isqori waana u qoraynaa insha allah waddaninimadaas sharaftaas dareenkaas soomaalinimo waxaana wataa keentay un danqashada uu ummaddiisa ka danqanayo inuu soo fadhiisto uu ka soo qayb galo barnaamijkii ee gurmud walaalo uu xoojiyo waa arrin sharaf leh intaa markaan sheegay waxaan rabaa sidii caadada inoo ahayd inaan isku baraarujinno maadaama oon yaboo iyo ummadeenni inaan badbaadino meeshan aan u fadhino sadaqadu qiimaha ay leedahay iyo waxbixintu bini aadmiga waxaa la xidhiidha naf iyo shaydaan waxaan had iyo kor wacdiga u sheegayno waxaan dadka ka fujinaynaa shaydaanka iyo nafta labaduba dadka la xun bay faraan ilaahay baa qur-aanka ku ashaydaanu yacidukum alfaqra wayamurukum bilfaxshaa wallahu yacidukum maqfirata minhu wafadla wallahu waasicun caliim shaydaanku dadka wuxuu faraa faqri iska bixinin xoolaha kaa dhammaan xisaabtibaa isdhimi iyo foorxumu dadka fari ilaahayna dembi dhaaf iyo fadli deeqiisuna waa waasic wuxuu qur-aanku inoo sheegay in sadaqada la laablaabi suurat lbaqara mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illahi kamahali xabatin anbatat sabca sanaabil fii kulli sumbulatin miatu xaba wallahu yudaacifu liman yashaa wallahu waasicun caliim aayaddaasi waxay sheegi sadaqada toddoba boqol oo jeer in la laablaabi weliba laga sii badin wallahu yudaacifu liman yashaa ilaahay intaa weliba intuu ka sii badiyo qofkuu doono waxay ku xidhan tahay ikhlaaska niyada iyo istustus iyo halagu ammaan aynu u ahayn iyo qayb ka qaadanaysa marka waxaa weeye sadaqada fawaa'id bay leedahay saan hadda ku ar idiin sheegay kow asadaqatu tudfiu qadaba rabbi sadaqadu waxay daminaysaa cadhada ilaahay inagu had iyo kore xumaan baa inaga dhacda ilaahay baa dhici karta inuu inoo cadhoodo marka sadaqadu waxay daawo ka tahay cadhada ilaahay inay damiso waxaa kaloo sadaqada fawaa'ideeda ka mid ah yowma laa dilla ilaa dilla ilaa dilla carshi raxmaan maalintaa hooska una jirin ee qoraxda madaxeenna la keenayo kullu waaxid oo mutasadiqa yastadilu fii dilli sadaqatihi wuxuu harsanayaa sadaqadiisa hooskeedii buu harsanayaa maalinta qiyaamo oo qoraxda madaxeenna la keeni sadaqaduu qofku harsanayaa waxaa kaloo ka mid a sadaqada ee fawaa'idka ay leedahay waxaa weeye waxay daawo ka tahay jirada waan ognahay innaga sanooyinka dambe cudurro aan la aqoonin aynaan aqoon jirin bahal jinne kansar iyo gastriti iyo wax soomaalidii hore ayna aqoon sokor iyo dhiikar iyo waxaas iyo cudurradaas dhibka badan kulli daaway ka noqon oo nabigeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam daawuu mardaakum bisadaqa dadkiina jira waxaad ku daawaysaan sadaqada marka sadaqo la bixiyo ilahay oo ilaahay loo baryo sadaqadaas waxay sabab u noqon qofka ilaahay maradkii inuu ka qaado sadaqada yani fawaa'idkeeda waxaa ka mid ah toddoba albaab oo balaayo oo soo socda ayay celinaysaa sadaqatu tudaaficu lbalaa balaayaday hor joogsanaysaa marka waxaa ka mid a fawaa'idkeeda sadaqadu siduu nabigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam maalka way badin waxaa laga yaaba qofku inuu israa xoolihii kaa yaraadaan la way badin yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat waa aayad qur-aan ilaahay ribadana wuu baabi'iyaa khasaaro sadaqadana wuu barbaariyaa waxaad dhici kartay hal doolar ama hal shilinood bixisay ilaahay buur inuu la ekaysiiyo wuu kuu barbaarinayaa wuu kuu weynaynayaa maakhara miisaanka waxaad u baahan tahay wax kuu cusleeyaad u baahan tahay marka sadaqada fawaa'idda ay leedahay walaalayaa lama tirinayo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa naqasat sadaqatun min maal sadaqadu maalka ma nusqaamiso way badinaysaa wa tubaariku lcumra cumrigana way barakaynaysaa qofka cimrigiisii waxay ka dhigi cimri barakaysan oo cibaado leh oo khayr leh oo khayr intuu adduunyada joogo wanaag iyo khayr uu tabcanayo ayuu noqonayaa marka way fara badan tahay fawaa'idda sadaqadu ay leedahay aada baad umahadsantihiin jazaakum allahu khayr jasakum allah khayr sheekh nuur baarud gurxan gudoomiye horeynka hay-adda culimmada soomaaliyeed aad ayuu u mahadsan yahay kaalinta muuqata ee uu kaga galo mar walba dadka dhibaataysan sidii loogu gurmo lahaa ama loo gargaari lahaa iyo si taariikhda yare uu ka sheekeeyey ee sadaqadu waxay faa'iidada leedahay sadaqadu runtii siduu noo sheegay sheikha waxay faa'iido badan ayay leedahay dabkay qaboojisaa carada ilaahay yaraysaa maalkay kordhisaa ma nusqaamiso way albaabo badan taha sadaqada qof walboo sadaqa baxsadana faa'iidadeeda ayuu helaya haddii allah awoodal raalli ka noqdo barnaamijkeena caawa waa barnaamij fursad weyn inoo ah waxaa nagala soo qabal sidaan hore idinkugu sheegaba waxaa garabkayga badax fadhiyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo caawa u diyaaraha inuu kaalintii ay ummadda soomaaliyeed u baahnayn inuu usuu tabiyey heerka dawladda ay u marayso dhinaca abaaraha iyo dawlad ahaan iyo nolosha waddanka kaalinta ay u maraysa iyo intuu u dhiman iyo waxa u qabsoomi doono iyadoo xukuumadda ay dhawaan insha allah ummadooda ku dhiso dhawa mudan ra-isul wasaare waa mahadsan tahay marka hore waxaan u mahad celinayaa tvga qaranka sida sharafta iyo karaamada loodugu shaqaysiin ummadda soomaaliyeed gaar ahaan sida aada arrimaha abaaraha qayb uga qaadataan taasoo ah waajib dadka soomaaliyeed oo dhan saaran meel walba ay joogaan waxaan aada ugu mahad celinayaa walaalkay allah barakeeya sheekh nuur baaruud oo kuriga aad wargalanaysaan oo subaxi markuu soo tooso ilaa habeenkii ka shaqeeya sidii uu dadkiisa u badbaadin lahaa sheekh nuur baaruud oo wada garanaysaan saakay ilaa hadda wuxuu ka shaqaynayay sidii uu raadiyo iyo t v iyo shir marba meel u fariisan lahaa isagoo dadka walaalihiisa la xanuunsanaya sheikha waa u duceynaynaa waana u mahad celinaynaa waxaana leenahay ilaahay ha barakeeyo waxaan rabaa dadka walaalahan dhegaysanayo inaan u sheego dadka soomaaliyeed in ka badan nus ayaa waxaa soo casiibay abaaro aad u adag oo dhibaato badanna keenay dad badanoo walaalahan ay ku naf waayeen carruur badan iyo hooyooyin badan ay dhibaataysan yihiin dawladda soomaaliyeed oo aan isku dayayno hadda inaan xukuumad dhibada u aasno waxay ka shaqaysay waxyaabo badan inaan su keenno ganacsatada culamaadudiinta adduunyada aan la hadalno qaramada midoobay ninkii ugu sarreeyey uu noo yimaadaan arrimahaas kala hadalno hay-adaha caalamiga ah iyo dawladaha safaaradaha halkan kula oo dhan waan la hadalnay kulligood oo dhan waxaan ka codsannay una sheegnay inaan maalin dheeraada la sugi karin sida ugu dhaqsaha badan loogu gargaaro ummadda soomaaliyeed laakiin waxaa muhiima shacabka soomaaliyeed inay iyagu isku tashtaan inay gacmaha isqabsadaan madaxweynaha iyo anigu maanta waxaan la shirnay ganacsatada soomaaliyeed oo ka wada yimid meel walba waxayna ballan qaadeen inay garbaha isqabsan doonaan la shaqayn doonaan guddiga gurmadka abaaraha ayna kaalmayn doonaan dadka soomaaliyeed oo tabaalaysan waxaan rabaa inaan u sheego shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan kuwa dhibaataysan waxaan rabaa inay ogaadaan inaan la xanuunsanayno oo xanuunka ay qabaan aan la qabno waa sababta aniga sheekh nuur baaruud aan u fadhino halkan kuwa aan dhibaataysnayn adduunyada meel walba ka jooga waxaan leenahay sida aan ugu gurmano shacabka soomaaliyeed maantay waxay qayb ka noqon doontaa taariikhda ummadda soomaaliyeed sida aan isugu gurmano waxay qeexi doontaa sidaan isugu soo gulmino waxay wax ka sheegi doontaa diinteenna iyo caqiidadeenna iyo iimaankeenna maanta haddii aad awoodid inaad qof wararkaas samato bixisid waxaan kaa codsanaynaa ha sugin berri caawa samey ha sugin berri caawa samey dowladda iyo xukuumaddu waxay ka shaqayn doonaan in muhiimaddeeda keliya oo ugu horeysa ay ahaata sida abaaraha loogu gurman lahaa dhallinyarada soomaaliyeed haweenka ururada kala duwan kulligood way isu yimaadeen shalayto sidoo kale shir weyn baan yeelanay shirkaasoo looga shaqayn doono arrimaha abaaraha keliya dadka walaalahaya oo dibadaha degan oo isugu imaan doona shirarka kala duwan maalmaha soo socda adduunka maalowba ay ka joogaan waxaan u sheegayaa in dalkan lagu dhibaataysan yahay wax walba ood awoodaan fadlan soo gaarsiiya guddiga abaaraha waxaa kaloo muhiima inaad ogaataan dadka si wax loo gaarsiiyo waxaad soo dirtaan waxaa muhiima inay ku dhacdo gacan ammaano ah sheikhan hortiina fadhiyo ayaa nooga mas-uula cid soomaaliya oo ka wanaagsan ood aamini lahaydeen sheekh nuur baaruud anugu iyo culammada kale ma garanayo fadlan walaalaha sida ugu dhaqsaha badan usoo gaar annaguna waxaan idin ballan qaadaynaa wixii aada soo gaarsiisaan sheekh nuur baaruud iyo guddiga la shaqeeya in sida ugu mudan loo gaarsiiyo dadkoodii waxaan rabaa sheekh nuur inaan kuu sheego dhowr arrimood tan koowaad waxaa ila soo hadlay madaxweynaha qof ganacsadaha ayaa wuxuu u keenay qoyskiisa soddon kun oo dollar iyagay u keenaan madaxweynuhu aniga ii soo dhiiba lacagtii wuxuu yidhi soddonkaas kun oo aniga laii keenay waxaan rabaa inaad adigu maadaama aad guddiga abaaraha la shaqaysida aad igu gudduntid waan soo qaaday soddonka kun madaxweynena waan ka soo qaaday xafiiskeyga waan ka soo qaaday adigan kuu keenay waxaan rabaa inaan kugu wareejiyo oad adigu gaarsiiso dadka dhibaataysa aad baad u mahadsan tahay adigii madaxweynuhu waad mahadsantihiin anna waxaan iga ballana inaan berrito ku wareejiyay guddiga abaaraha oon akoonka ku shubno dadkana sida ugu dhaqsaha badan aan ku gaarsiino waa mahadsantahay waxaa kaloo rabaa inaan kuu sheego shirkaani aan shirnay shalay oan ka codsanay ganacsatada inay taakuleeyaan dadka walaalahooda waxaa ila soo xiriiray madaxa shirkadda dahabshiil ee halkan fadhigiisu yahay magaalada muqdisho waxayna ku yabooheen lacag gaaraysa saddex boqol oo kun oo dollar ay ugu yabooheen dadka ay abaaruhu saameeyaan lacagtaasna waa la idin keeni doonaa sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaa yidhahdo waxaa kaloo ila soo xiriiray safiirka turkiga oo yiri dowladda turkiya waxay ka qayb qaadan doontaa arrimahan sida ugu dhaqsaha badan waxay yidhahdeen waxaan ku bilaabeynaa laba tan iyo bar oo ah daawada shubanka joojisa oo ay iga codsadeen in xafiiskayga uu ka soo qaado waana laga soo qaadi doonaa sheekh nuur haddii ilaa yidhahdo berito waana lagugu soo wareejin doonaa adigaana noo sheegi doona meesha la geyn doona ganacsatadii kale oo aan la shirnay aniga iyo madaxweynuhu maanta waxay noo sheegeen inay si degdega wax u soo aruurin doonaan iyagoo ka kala yimid soomaaliya oo dhan magaalo ciidanka dalka soomaaliyeed oo dhan sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan mar labaad ku xeliyo ugu celiyo dadka soomaaliyeed oo na dhegaysanaya ama na daawanaya iyo cid walba oo soomaaliyeed oo fariintaydu gaarto haddii ay nagu jirto wax dadnimaah iyo damiir ah haddii aan u damqayno walaalaheena soomaaliyeed maantay qof walba waxaan ka codsanaya inuu dadkiisa garab istaago waa mahadsantaada jasakum allah khayr aad iyo mahadsanyahay ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliyeed mudane xasan cali khayre oo ahaa oo warbixin kooban ka dhiibay xaaladda heerka dowladnimo iyo ganacsatada iyo ummadda ay la kulmeen isaga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed sidau inoo sheegaba wuxuu dhiibay caawa oo telefishinka qaranka hortiisa gudoomiye ku-xigeenka hay-adda culimmada sheekh nuur baaruud wuxuu ku wareejiyey sheekh nuur baaruud gurxan soddon kun oo dollar oo loo keenay madaxweynaha isagana uu kusoo wareejiyey ra-isul wasaaraha ra-isul wasaarahana uu u keenay si toos ah iyadoo ummadda wada daawanayso sheekh nuur baaruud gurxan gacantiisa sheekh nuurna wuxuu sheegay inuu berri taba ku wareeji doono akaamka gurmadka abaaraha sidoo kale shirkadda dahabshiil ayaa saddex boqoloo kun ayadana sheegtay inay ku sadaqaysanayso dadkan dhibaatada xooga la haysta saddexda boqoloo kunna insha allah waxaa lagu wareejin doonaa guddiga abaara taas waxay noo tahay farxad ganacsatada soomaaliyeed wala kulma ballanqaaday sameeyeen waxaan rajaynaynaa soomaaliya hadba kiina taageero weligiin ayaga tahay ku dhigeenna xilliga maanta la isgargaari lahay oo sadaqadu ay furan tahay oo walaaltinimadu ay furan tahay qof walbuu ku fikira caawa qof baa meel dibada jiifo bannaan ah oo dhaxan gelaysa oo dabeel ay ku dhacaysaa qof baa shubangiyad u dhimanayo faleebala qof baa biyala qof baa wuxuu cunala fadlan sida uu inoo sheegay ra-isul wasaaraha iyo sheekh murba gurmadka abaaraha ha laga qayb galo barnaamijkan la magacbaxay gurmud walaal ma aha keliya inaad uga qayb gashaan xilligan oo kale inaad telefoon soo dirtaan way shaqaynayaan guddiga wakti walba saacad walbay shaqaynayaan akoonada meeshay ku qoran yihiin dhammaan lacagaa waa kusoo diri kartaan e t c ga aad kusoo diraysaan telefoonkana waa furuhu waa labo afartan iyo sagaal eber lix afartan iyo sagaal akoonadana meeshay ku qoran yihiin teleefanada waa inoo furan yihiin saacaddan laga bilaabo dadweynahana waa u furan yihin waa kusoo dhaweynaynaa waxaad nagala soo xiriiri kartaan siddeetan iyo lix toban soddon iyo shan siddeetan iyo lix toban soddon iyo toddobo siddeetan iyo lix toban soddon iyo lix waa saddex number oo isku xigta oo siddeetan iyo lix ka bilaawdo toban ayaa dhexda ku jirta soddon iyo shan soddon iyo lix soddon iyo toddoba u dambayso gurmad walaal waa barnaamijkii qiimaha badnaa ee dadka walaalaha ay isku gargaari jireen maalmaha jimcaha iyo axadana telefishinka qaranka soomaaliya iyadoo maalmo kalena ay qabtaan telefishinada afka soomaaliga ku hadlo taasi waa mid gurmad ah oo ummadoo dhan ay samaynayso sheekh nuur ayaan rabaa laba kalimidaan inaan siiyo teleefanadana waa inoo furayay dadweynahana waa soo dhaweynaynaa caawa sidoo kale waxaa nagala soo qayb gala ra-isul wasaaraha oo leh aniga ayaa ka qayb galaya caawa bismillahi raxmaan raxiim mar labaad waxaan u mahadcelin ra-iisul wasaaraha oo runtii waktigiisay horay annagana waxay noo tahay runtii nashaadgelin iyo xamaas ayay noo tahay caawa stuudiyaha qaranka iyo ra-iisul wasaarihii inuu barnaamijkii gurigood walaal na dhex fadhiya sharaf bay noo tahay waxaan rabaa si diiran inaan ugu mahadceliyo lacagtan uu nasoo gaadhsiiyey ra-iisul wasaaruhu ee madaxweynaha inta loo geeyey madaxweynuhu uu yidhi ummaddii ha la gaadhsiiyo ummadda baahan ha la gaadhsiiyo aad buu ugu mahadsan yahay ra-iisul wasaaruhuna wuu ku mahadsan yahay lacagtiina anoo guddigii abaaraha wakiilka ah guddiga gurmadka qaranka gacantayday ku jirtaa waxaa kaloon si diiran ugu mahad celinaya walaalaheen shirkadda dahabshiil oo ku yaboohay saddex boqol oo kun oo dollar inay guddiga gurmadka soo gaadhsiiyaan ayagana waxaan leeyahay maalkiina allaha barakeeyo xoolihiina allaha badiyo jazaakum allahu khayr aad baad u mahadsantihiin shirkadaha waaweyn oo dhan sidaas iyo si ka badan ayaa laga laga rabaa fariikama qodna ummaddeennu hadday dhammaanto dee lacag waxay inoo qabaan baysaba male markaa la soo gurmado waxaan rabay intaa inaan raaciyo dadka soomaalida diyaasbaraha jooga horta waa dadaashaano waad niyo fiicintiin allah idin barakeeyo waxaan rabay inaan idiin sheego maalan dad teleefanadii waxaa laga yaabaa markaan soo fadhiisano sidii la rabay dad badan inaanaan uqaabilin oo telefoonada ayna suurtogelinin marka waxaa iska ficnaan lahayd mar haddii akoonnadii aad aragteen inaad iska soo dirtaan ducadana annagaa soo hurgufayna mar walba iyadoo jumlin aan mar walba idiin soo diraynaa midda kale waxaa fiicnaan lahaa hadda ayaan hore waxaan maqalnay minnesota abaabul baa ka socda masaajid dhowr iyo toban masaajid waxaan jeclaan lahayn dadkaas uguna baaqayaa wixii ay abaabuleen oo ay aruuriyeen oo ismaatinkooda ka dhashay sheekh halmar dadweynaha aan siina raalahalo salaamu calaykum qadkii ugu horreeya alo salaamu calaykum walaal kusoo dhawa barnaamij gurud walaal magacaagii halkaa joogta
وماشي موظف يتمتع انه شعبي زمان انه احنا علينا انه حجارك يلعب موضوع يعمل مدهوات boqol doolaa soo diraysaa walaal adigoo mahadsan
jazaak allahu khayr jacaabka min aada mahadsantahay ilaa ajira kaa siiyo allaha ku barakeeyo xoolahaadana allaha badiyo meeshaad ka soo qaaday wax ka khayr badan xawaaladaha ku saashib akoonadooda aad baad u mahadsantahay sheekh nawad
marka waxaan rabaa dadka minnesota jooga waxay aruuriyeen inay kusoo hagaajiyaan gurmadka qaran guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha dad waan ogahay dad baa yidhaahda annagaa qaybinayna gobolladaan u kala diraynaa waxay ku kala duwantahay farqiga u dhexeeyaa wuxuu yahay guddiga qaranku gobol ga- gaara uma taagna soomaali oo dhan buu u taagan yahay wixii asagaa garanaya dhibaatadu say u kala daran tahay asagaa gobogobol walba lacagta buu u dirayaa marka waxaa idiin fiican guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha inaad usoo dirtaan sidaasaan idinka codsanaynaa sidaasoo kale saan maantaba universa looga sheegay sheekh umar iyo sheekh shibli iyo culummo waaweyn baa nairobi wax ka aruurinaysa ayagana waxaan ka codsanayaa guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha ammaano baan idiin ballan qaadaynaa casrigii musuq maasuqa insha allah waxaan rajaynaynaa sida daw madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba uu ballan qaaday inuu dhammaaday oo shakigii badnaa ee dawladda laga qabayna inuu iska dhammaaday anigu hadda guddiga gurmadka ee qarankaan la shaqeeyaa weli xataa dareen yar ima gelin qof lacagtaahun guri kaga jiro mana geli karaba sababta aad baan u ilaalinaa mana jiraba dad aan ka dareennay marka alxamdulilah horumar baa socda marka guddiga qaranka ee gurmadka asagaa dadkii gaadhsiinaya asagaa yaqaana gobolladii siday kala yihiin iyo dhibaatadii siday kala tahay inaad usoo dirtaan ayaan rajaynaynaa waxaan rabaa cabdullaahi oo si gaara inaan u xuso habeen dhaweyd waxaan la hadlayay switzerland gobol bay isku urursadeen waxay dhaheen saacaddaas baan kula soo hadlaynaa khadka kusoo gelinayna darsi diini aan ujeediyo sadaqada ku saabsan lacag bay soo aruurinayaan switzerland gobol ka mida dadkaa jooga waxaan ka codsanayaa wixii aad aruurseen sida ugu dhaqsaha badan inaad soo gudbisaan waxaa isaguna xiise leh nin baa iga soo baxay switzerland cabdicasiis axmed cabdille layidhaah wuxuu yidhi shan boqol baan sheekho soo dirayaa waan u sheego waxaan yidhi habeen dhaweyd gobol switzerland aan la hadlay lacag bay aruurinayaani bal u tago dadaala dheh wuxuu yidhi gobolkaasaaban joogaa ayagaa waan oga barnaamijkana waan oga laakiin anigu waxaan go-aansaday on u sheega iyagana yani asagoo dhici karta lacagtaas qof soomaaliya inuu u dhinto inaana hal sac dib u dhigayn saasaan anigu soo hormariyey buu yidhi shantiisii boqol wuu soo diray maasha allah marka dadaalkaas iyo niyadaa fiican yaan rabaa kulligiin inaad qaadataan waxaa weeye hala degdego saacaddan oo kale arrinta degdegba u baanta aad baad mahadsan جزاكم الله خير شيخ نور جزاكم الله خير wuxuu ku nool nuxsada sheekh nuur sida aad ka maqlaysaan ama aad ka daawanaysaan ninka dhalinyarada ah ee shanta boqol yiri saacad inaan dib usii dhaco ma sugi karaan keliya waa inaan hadda diraa dadkiisii asxaabta ula deganaa magaaladan inay lacag ururinayeen haddaba qof walba waxaa laga doonayaa sida uu cabdicasiis u fikiray inay u fikiraan wakti dheer oo dib loo sii dhigta lama joogo dadka gaajay u dhimanayaan haraaday u dhimanayaan raashin la-aanay u dhimanayaan dawa la-aanay u dhimanayaan idinkoo mahadsan aad iyo aad u mahadsantiin waxaan rabaa inaan mar labaad mar labaad inaan ra-isul wasaaraha mar labaad siiyo fursad kale oo aan ku xusuusiyo jaaliyadaha dibadaha ee xiriirka tooska idinla soo sameeya ra-isul wasaare xaaladahooda balax naga sii warar
jaaliyado badanaa nala soo xiriiray anigana qaar ka mida ayaan kula hadlay telefoonka kulligood waxaan gaarsiiyey isku fariin fariintaasoo asalkeedu ahaa in gurma degdeg ay u sameeyaan dadkooda waxaana ku yidhi qofna yaanu ka welwelin waxa uu bixin karo haddaad shan doolar bixin kartid haddaad toban bixin kartid haddaad toban kun bixin kartid haddaad boqol kun bixin kartid wax walba ood bixiso waxbay u taraayaan dadka soomaaliyeed oo dhibaataysan jaaliyado badan ayaa jira oo maalmaha soo socda aan ogahay inay ku leeyihiin isu imaatin dalka dibaddiisa waxaan aada u codsanayaa in haddii wax xafladeyna ay jiraan loo bedelo in wax loo ururiyo abaaraha lana soo gaarsiiyo sidii walaalkii sheekh baaruud uu sheekh nuur baaruud uu sheegay guddiga abaaraha oo iyaguna sida uu dhaqsaha badan u gaarsiin doono dadka tabaalaysan dadka jooga dax soomaaliya dhexdeeda oo fiirsanaya ama arkan nambarada wax lagu soo diri karo iyagana waxaan ka codsanayaa inay wax walba oo wadaan halkaas kusoo diraan dad qof walba oo soomaaliya oo soomaaliya u joogta telefoon ay leedahay inkiina badanna e b c aa leeyihin haddii markaa shan milyan oo qof ama lix milyan oo qof ay telefoonin leedahay e b c na ay leedahay qofkina uu dollar keliya bixiyo waxay idin tilmaamaysaa inta ay noqon karto waxaa laydinka rabaa marka inaadan yaraysanina qof naftiisa inaad badbaadisaan oo walaalkiina ama walaashiina ama hooyo soomaaliyeed ama aabba soomaaliyeeda waa wax diiniya naxabu lagugu leeyahay siduu sheikhu noo sheegay laakiin damiir ahaanna lagaa rabo inaad wax ka qabato annaga ka mas-uuliyad ahaan dalkan dadka jooga kulligeen hadda waxa ugu horeeya oon ka shaqeyna waxay tahay keliya sida loogu gurman lahaa dadka
abaaruhu ay dhibaateeyeen waxaan marka dhiirigelinayaa dadka jooga dalka dibaddiisa inay sidooda dhaksaha badan isu abaabulaan meel walbay joogaan ay u soo gaarsiiyaan guddiga waxaa kaloo dhiirigelinaya dadka magaalada jooga oo iyaguna guddiga la soo xiriiri kara iyo kuwa haysta teleefonada oo isticmaali kara e b c ga inaan aanay ka baahin oo ay sida ugu dhaksaha badan wax walba ay awoodaan inay bixiyaan waxaan rabaa ugu dambayntii inaan iraahdo ammaanadu waa muhiim shiikhu siduu noo sheegay anigu waan soo gaarsiiyey wixii maantay soo gaaray qof walbana waa inuu soo gaarsiiyaa de qof ka wanaagsan ama aan garanayo oo soomaaliya sheekh nuur ka wanaagsan iyo culimmada kale iyo dadka walaalahooda la shaqeeya oo waxaan ka mas-uulkaa ma garanayo tan kalena waxa weeyaan sideedaba dadka soomaaliyeed waxaa dhalatay dawlad cusub waxaa lasoo dhisi xukuumaddaasuna waxay ku dhisnaan doontaa haddii ilaa yidhahdo maamul wanaag waxyaabaha ugu horeeya oo lala dagaalami doonana sida madaxweynuhu ballan qaaday anna aan hortiina maro badan ka ballan qaaday waa in la xoojiyo ammaanada xoogna loola dagaalamaa musuq maasuqa qofina aanay ka sarrayn doonin sharciga haddii ilaa yidhahdo aada ayuu mahadsan yahay ra-isul wasaare mudane xasan cali khayre waxaa qadka soo gashay intii aada hadalka haysa ra-isul wasaare sheekh gabar naciima la yidhaahdo oo london joogto oo tiro waxaan soo dirayaa wixii ilaahay iga soo qaado qadadka ayaa cariiri ahaa annagana waxaan wadnay inaan warbixin gudbino waayna soo gaarta taasna insha allah wixii qadadkuna waa la soconaynaa barnaamijkana si toos ayaad ugala socotaan telefishinka qaranka soomaaliyeed raadio muqdisho codka jamhuuriyadda iyo raadio muqdisho codka ciidamada intaba si toos ayaad ugala socotaan teleefanada aad nagala soo xiriiraysaana waa teleefanada meesha ku qoran siddeetan iyo lix toban soddon iyo shan siddeetan iyo lix toban soddon iyo lix siddeetan iyo lix toban soddon iyo toddoba intaba waad nagala soo xiriiri kartaan e v c ga lacagaha aad kusoo diraysaana furuhu waa labo afartan iyo sagaal eber lix afartan iyo sagaal ma ma ku xirna waktiga t v-ga aan fadhina keliya inaad lacagta soo sadaqaysataan wakti walbaa sadaqaysan kartaan akawnadu way shaqaynayaan e v c-ga wuu shaqaynayaa guddiga gurmadka arawaarahana maalin iyo habeenay soo jeedaan aad bay u shaqaynayaan waa u diyaarsiin qadka telefoonka hallo asalaamu calaykum walaal kusoo dhawo barnaamijka gurmud walaal magacaagii halkaa joogto kaaraan kusoo dhawo barnaamijka gurmud walaal maxaad ugu talagashay walaal sadaqada iyo booha waxaad ugu talagashay dad ka dhibaataysan ya maasha allah kusoo dhawo وعليكم السلام ورحمة الله way ku maqlaan si toosaad way ku maqlaan
waxaan rabaa marka inaan u sheego do-aan la yidhaahdo guddiga qaranka ee abaara ah ku taagan iyo macalaisul wasaarahaba gudiyaashaba in guddiyada oo guddigan si loo babaanayo habiiso guddiya dheeraad ah oo kasoo bilaabanayo masaajidada sababtoo anna waxaan adad muslimiin ah
صح qofka qof kasta waxay ku dhibataa masaajid
صح
gurmadka marka haddii masaajidada guddiya laga dhiso oo shanta saacadood in lagu tukanayo oo tabaraha laga sameeyo ee saxa
qadka ayaa ka go-a qofkaas hallo qadka xiga allo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal kusoo dhawo barnaamijka gurmud walaal magacaagii halkaad joogto amiin oo sacuudi jooga hore u bal maxaad ugu tala gashay barnaamijkan tabarucaad walaal boqol doolar wuu ku maqlaa si toosoo kuu maqlaa maxamed amiin al dhahaa jasaakum allah khayr in sha allah sheikh wuu soo duceynaya dadka hoos ku dugan maraa loo soo wada duceynaya haddii allah u dal raalli ka noqdo jasaakum allah khayr jasaakum allah khayr dadka telefoonkan way ku badan yihiin waxay leeyihiin qof walban inuu asaga soo galo jecel yahay qof walba ciriirigan wuu iska badan yahay bal insha allah waa kala qaadi doonaa qayb qayba u kala qaadi doonaa marna waxaan fursadaha siin doonaa ra-iisul wasaaraha iyo sheekh nuur marna waxaan siin doonaa fursadaha telefoonka sida uu inoo sheegaba sheekh nuur sadaqada faa'iidada ee leedaha qof walba uu arkay barnaamijkii ahaa in roobtuug la sameeyo oo la soomo oo ay ballan qaadeen dowladda soomaaliyeed loo dhigay maalmo maalmo kadib insha allah waa la qaban doonaa haddii allah awoodo raalli ka noqdo waxaa lagu jiraa iclaamkii ama diyaarintii ayaa lagu jiraa waa lasoo diyaarin doonaa waqti dhow insha allah in afar maalmood loo soomo oo roobtuug loo sameeyo in ummadda dhibaataysan ilaahay abaaraha ka qaado abaartuna waa tii alle ilaahay hanaga qaado gacanta allana waan sugaynaa ummadda soomaaliyeedna gacantooda dadku way u fadhiyaan caawa waxay fursad weyn u tahay in ra-iisul wasaarihii dowladda federaalka uu soo fadhiista t v-da uu leeyahay dadka hala caawiyo hala caawiyo halo salaamu calaykum walaal kusoo dhawo barnaamijka gurmud walaal magacaaga halkaan joogto faadima cabdi cismaan oo lama joogto kusoo dhawo barnaamijka gurmud walaal maxaad ugu tala gashay tabarucaadda sadaqada iyo boa boqol iyo konton dollar faadima oo lama joogto ayaa ugu tala gashay inay ku sadaqaysato ummadda dhibaataysan ee abaaraha saameynta weyn ay gaarsiiyeen insha allah jasaakum allah khayr ilaahina waa naga aqbali doonaa ducadana sheikha ayaa soo jeedin doona dhammaantiin haddii allah awoodo raalli ka noqdo sadaqada faa'iidada ee leedahay noo sii socota sheekh nuur iyana nooga taabta bal
bismi illahi raxmaan raxiim marka hore ogeysiiska weliye cabdullaahi uu sheegay waxaa hadda ka hor culimmadu ay faafisay ku dhawaaqday in la sameeyo roobdoon roobdaantaas waxay ka koobnayd sidaad ogtihiin ama kamidaba aqoon cilmigeeda iyo shuruudeedaba in la toobad keeno la istikhtaarsado raddul madaalim wixii dulmi ahoo jiray lakala laisu celiyo haddii hanti ahayd ma afar maalmood la soomo maalinta afraadee la sooman yahay salaad loo baxo isagoo la iscafiyey oo la toobad keenay marka ogeysiiska caawa aan bixinayna waxaa weeye salaadii berri bay qorshihii berigii hore la sheegay ay ahayd berri sabtida laakiin culimmadii gobollada joogtay qaarkood oo soo codsaday wax yara dib in loogu dhigo darteed baa dib loogu dhigay maalinta subaxa talaadadaa biidni illaah subaxa talaadada ah ayaa la qaban doonaa inta ka horeysana insha allah madaxda qaranka ayaa baaq soo jeedinaysa ummadda oo dhan gaadhsiinaysa si isteedyada soomaalida oo dhan maalintaas hal maalin loo tukado ilaahayna loogu baryo marka inaad sidaa u ogaataan wey waa mahadsantihi maxsanid sheekh qofka telefoonka ayaan siinayna halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum walaal kusoo dhawo barnaamijka gurmud walaal magacaaga iyo halkaan joogto naciima oo norway joogto waa kusoo dhawo maxaad ugu tala gashay barnaamijka inaad uga qayb gasho caawa waa su-aal waa su-aasha koowaad waa kaa gudubnay maxaa ku xiga su-aasha labaad maxaad ugu tala gashay xawaaladoo baa lagu soo diri karaa aadaad umahadsan tahay lacagta baad soo diri kartaa meel baad kusoo diri kartaa xawaalada oo dhan iyo bangiyada meesha ku qoran intaba guddiga qaranka ee guddiga qaran guddiga qaran ee gurmadka abaaraha muqdisho ha akawnada meesha shaashaday ku qoran yihiin akawnada shaashada
eber eber soddon iyo lix eber konton iyo kow ma maqashin macaynu marka akoonkaas waad kusoo shubi kartaan akoonnada kale meesha ka muuqda salaam somali bank iyo premier bank
tab bank waxaasi waad kusoo diri kartaan waxaa kaloo naciima ku xasuusin si uusan waxbaba u khaldamin dad kaloo waxaan maqlayay guddi abaare iyo wax sheegta marka markaad guddiga gurmadka aada qortid gadaal waxaad ka raacisaa sheekh nuur baaruud gurxan haddii xawaaladu telefoon ay ku weydiiso telefoonkaygu waxaa weeye shan saddex eber saddex toddoba saddex sideed mahadsanid sheekadka telefoonka ayaa lagu jira halo asalaamu calaykum walaal kusoo dhawaad barnaamijka gurmud walaal magacaagii halkaad joogto adigoo mahadsan balagweyne kusoo dhawaa maxaad ugu tala gashay barnaamijka inaad uga qayb gasho caawa tabarucaadda hal doolar jisaakum allahu khayr adoo balagweyne joogo saacaddaan usoo jeeday jisaba hal doolar ayaa ugu tala gashay e v c ba ayaa kusoo diraya qofka haddaa haddii allah u diraatad waa canug yar oo waxaan filaya daadiisu inay aada u yar tahay qadka xiga halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum guddiga gurmadka waayo si toosaad ugu jirtaa codkaaga kor u qaad telefishinka ha iga daawan telefoonkaigala soo waayo telefishinka ha daawan iska gaabi telefoonkaigala soco fadlan codkaaga kor u qaad buu gaaban yahay qofkaasi waa ismaqli weyne qadka ayaa ka xumaaday waa barnaamijka gurmud walaal oo loogu gurmanayay ummadda soomaaliyeed ee abaaruhu xoogan ay saamaanta saamaynta ku yeesheen ee dalka soomaaliya daafihiisa jooga runtii dadka soomaaliyeed oo ku caan ahaa inay koob gashaan ama xabadda runtiya qaybsadaan maanta oo ay joogto maalintii sekada sida culamada ay noo sheegeen ilaahayna qur-aankiisa noo sheegay sekada waxaad ku bixi lahayd waad ku bixin kartaa sadaqadan hallo asalaamu calaykum walaal kusoo dhawo barnaamijka gurmud walaal magacaaga halkaan joogto dooxa ka soo hadlaysaa kusoo dhawo barnaamijka maxaad ugu tala gasho walaal inaad uga qayb gasho tabarucaadka berrita insha allah guddigin jasaakum allah khayr wuxuu leeyahay waxaan waa ku maqlaa sheeka ilaahay waxaan ka baryaynaa cismaan oo qofkaa jiranaad sheegtay inuu ilaahay caafimaad sariica siiyo sadaqadana waa cudurkay daawaysaa siduu nabigeenu inoo sheegay caafimaad deg dega ayaan ilaahay u weydiinaynaa adigana xamaaska iyo muslimnimada iyo soomaalinimada allah kaa aqbalo dadaalkaasna waad wadaysaan insha allah waxaad aruursaanna guddigaad kusoo hagaajin doontaan jazaakum allahu khayr jasaakum allah khayr halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaal kusoo dhawo barnaamijka gurmud walaal magacaaga halka aad joogto xaggeed joogtaa sweden maxaad ugu tala gashay barnaamijka tabarucaadda haye
Had- hadal dheer.
waa hadli kartaa waa hadli kartaa sax sax
Thank you. iyo biyaha muxuu qarinay ka wada dhexeeyaan inku inaunalana qaagu dabadan dawad kale oo dawadku dowdaahan geedo laga abuuro si ashan uu geedaha qaawadooda anan qaawadda aan ku dhinsanayna nadiifinayo baarka masuujiisa iyo qawowga xooga ugu soo jiida marka haddii ilaahay amarana naga bixiyo maqoyban haddii aan kumisaan dadki geedo abuur sameeyo soomaaliya dhan
aad ayaa umaasantaha qorshe fiican ayaad sheegtay in la sameeyo guddigeeda abuur in gurmadka si fiican loogu gurmado in dhulka markii abaaraha laga baxo ee laga shaqeeyo kolley waxaa garabkayga fadhiyo ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaliya isaga ayaa barnaamijyadaasna ka jawaabi doona haddii allah awooda raalli ka noqdo dadku sidaasay u wada cabanayaan ee ay uga sheeganayaan in ay soomaaliya u baahan tahay gacan qabad ra-isul wasaare war kusoo dhawaw adiguna markaaga
waa mahadsan tahay soomaaliya horta waxyaabo badan ay u baahan tahay waxaan laakiin anagu dhihi lahaa soomaaliya waxay u baahan tahay inay barato iyadu inay isku tashato dadka soomaaliyeed inay iyagu isku tashadaan isu gurmadaan abaartan haddii ilaah yidhaahdo marka aan ka baxno shacab iyo dawladba inaan ka tashano sidii aanay mar dambe noogu soo noqon lahayn abaar dambe oo aan dib u eegno maxaa la yeeli karaa khubarada aan leenahay aqoon-yahanada aan leenahay inaan isu keeno geeda abuurku waa mid ka mid a waddanka dhaqaalihiisa oo la kobciyo waa mid kaloo ka mid a nabadgelyada oo wax laga qabto waa mid kaloo ka mid a wadiyadeena oo si fiican looga minaafacadsado waa mid ka mid a laakiin waxaan u baahan nahay kow inaan abaarta hadda ka baxno waxaa hadda na haysta maanta waa abaarta labo inaan u istaagno aan ka shaqeyno sida aan hadda abaarta uga shaqeynayno sidii aanay mar dambe noogu soo noqon lahayn oan ka heshiino tallaabooyinka uga habboon oo la qaadi karo dadka soomaaliyeed oo dhanna waa arrin ay mas-uuliyad ka saaran tahay haddii ilaa yidhaahdo annagana waxaan u fududayn doonaa sidii looga wada hadli lahay xaaladaha sidaasa
aad ay umaasantaha mudan wasaare wasaaraha wuxuu leeyahay waa maqlaysaan in aan hadda gurmadka hadda ayuu waajib yahay in aanu qabanno tallaabada koowaad tallaabada labaad iyo ta saddexaadna waanu qaadi doonaa haddii allah awooda raalli ka noqdo laakiin waktigan wakti wax la sugo lama joogo ama dib loo dhigto ama laga hadlo wakti dambe waxaan samayn lahayn xaaladda maanta lagu jiro ayaa dadka soomaaliyeed oo tiradooda gaaraysa labiyo toban milyan bar kamida ayaa maanta u dhimanayo gaajo iyo iyo haraad iyo dawola-aan taasi waxay muujinaysaa inay dadka soomaaliyeed bar kamida intay dhiman lahayn inay badbaadada ka qayb qaataan kadibna qof walba wuxuu rabo danta uu leeyahay iyo wax uu damacsan yahay inuu dalku horumariyo inuu dib kasoo sheego balse hadda ta koowaad aan qaadayn inay noqoto inaan dadkaa u gurman tiradeena labiyo tobanka milyan haddii maanta lix milyan ee abaar hayso oo dhibaato haysato waxaan filayaa inay lixda milyan kale u gurman karaan ay isku filnaan karaan bal qabadka teleefanada aan u jalaacno markan hallo asalaamu calaykum walaad kusoo dhawa barnaamijka guriga walaal magacaagii halka aad joogto minneabolis kusoo dhawa walaal maxaad ugu talagasha maxaad ugu talagasha caawa barnaamijkeena aad uga qayb gasho jasakum allah khayr laba boqoloo doolar ayaa hadda soo dhigaysaa amal haddii allah awooda raalli ka noqdo isagoo dalka maraykanka kasoo hadlaya jasakum allah khayr meeshaa kasoo qaadana ka badan ilaha soo dhiga khayrkeedana insha allah waad heli doontaa haddii allah awooda raalli ka noqdo waa barnaamijka gurmud walaal ee lagu gurmanayo ummadda dhibaataysan ee xaaladaha adag ee abaaruhu maanta ay meesha xun ka gaarsiisan yihiin dadka soomaaliyeedna ay dareensan yihiin balse waxaa fursad weyn inuu ah inuu caawi ra-isul wasaare xukuumadda federaalka soomaliya laftigiisu soo fadhiista telefishinka qaranka uu leeyahay war dadka soomaaliyeedo isu gurmada oo gacan isgaarsiiya oo isu kaalmeeya si aanan ugu tashan ummad kale inaan isku tashanno ayaa ka habboon ayaa hadaladiis ka mid ahaa hallo asalaamu calaykum waa mahadsantaha waa laga qaada waa kusoo dhawa barnaamij guud waa magacaagi halkaa joogto kusoo dhawaada suuri qadoo kasoo hadlaya switzerland waa ku maqlayaa dhammaan maxaad ugu tala gashay barnaamijka tabarrucaadda جزاكم الله خير شكرا دولة يهدر سنجاليد اسبيزران وكم مقلايا الشيخ نور يورز وزارة وكم مقلايا بحاليها إلهي مشاكل سوق الدين كبرنا صدقوا
مصطفى هذا اللهم أحسنت
ما شاء الله وكم مقلايا الوزارة أنا شغالة وقبنا يدرقلين في سبب إن أنا سعطان أمد الصوماليين أي بريما ومد اللي باعي إن الوزارة نقضي قفل سوء فريستالة بدكي نكالمية أو تاكولية أو مانتر الوزارة دلك waxaan filayaa inay meeshii ugu dambaysay soomaali ka joogto taasi waxaan rajaynayaa inay qof walba dareemi karto shucuurta dareenkiisa soo gaarsiisay inuu wasaarihii soo fadhiisto telefishinka qaranka oo sheekh nuur baari uu soo fadhiisto oo dhammaan ummadda soomaaliyeed ay yidhahdaan war aan isgacan qabano hadba kiina taag daran taageero weligiina ayay joogtaa maanta wixii dhiig loo kaca waa xaaladii soomaaliyeed ee maanta abaaraha waxaan rajaynayaa ummad soomaaliyeed inay gurmadkaa u wada gurman doonaan haddii allah hawoo doona halka noqdo sheekh nuur adaabku siinayaa dad badan baa waxaana loo soo duceeyo sadaqada faa'iidada ay leedahan ummadda mar walba inay gaarto waa loo baahan yahay waa dad intii tiraa nala soo duceeyo ismaaciil iyo hooyadii adeerkii qadan waan u ducaynay allah ha caafiyo faadimo cabdi cismaan oo iyaduna tiri ha lai soo duceeyo iyadana waxaan leenahay wixii aad bixisay meeshaad ka qaaday wax ka qayr badan aakhiradaada iyo adduunkaagana alla ha hagaajiyo caruurta alla idin hagaajiyo diintiina iyo iimaankiinana allah idin ilaaliyo inta wax bixisay oo dhan iyo soomaalida oo dhanba mustaf bashiir xaaji goordoon hadda inala hadlayey hadda ka hor waan wada hadalnay waa ninkii igu xidhay gobol ka mid ah switzerland suwarad ahaa oo aan la hadlay oo hadal u jeediyey oo ballan qaaday inay wax soo ururiyaan aad baad u mahadsantihiin sidaas oo kale waxaan jeclaan lahaa meesha boqol boqol dollar iyo konton konton laga soo diri inta laysu tago jugtaas weyn baa fiican oo markiiba gobollada loo diri karaa si dhaqsaa loogu gurman karaa in inta la aruuriyo aruurintana inaan lagu daahin oo si dhaqso ah inta loo aruuriyo sidaas oo kale switzerland ay yeelaan in wax kuusan lasoo diro aad baan u jeclaan lahaa baaraka allahu fiikum waxaan idiin sheegayaa sadaqada xooluhu inay ku bato allahu rabb alcaalamiin ayaa wuxuu ballan qaaday qofkii wax bixiya inuu u bedelayo ilaahay hadalkiisu waa run ilaahay wuxuu yidhi wamaa anfaqtum min shayin wixii aada bixisaan intuu doonaa la ekaado fa huwa yukhlifu ilaahay baa bedelkiisii keenaya nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay subax walba xagga ilaahay inay ka dhawaaqayaan laba malag oo midi leeyahay allaahumma acdi munfiqan khalafan ilaahayow qofka wax bixiya bedel siin ka kalena uu leeyahay allaahumma acdi mumsikan talafa ilaahayow qofkii xoolihiisa haysta oo bakayla ilaahay xoolaha ka baabi laba malag oo daahira ilaahay bariyey ilaahay wuu ka aqbalayaa marka xoolaha la bakaylayo baaba bay keenayaan xoolihii way dhammaanayaan qur-aanka ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum lmuflixuun waxaa aayadda awalkeedii ku jirta oo laga soo sheekeeyey dadkii ansaar iyo muhaajiriin inay isu huri jireen hantida qofkii isagoo u baahan inuu qofka walaalkiisa siin jiray caaisho oo xaaskii nebiga ahayd calayhi salaatu wasalaam xilligii nebigu uu dhintay sayid cumar uu ahaa amiirulmu'miniin sayid cumar baa wuxuu usoo dhiibay qandi ay lacag badan ku jirto lacagtii gabadhii la joogtay ee khaadimada ahayd bariira ayay u dhigto waxay tihi soon bay ahayd dadka deriska u qaybi qoys hebel ugey intaa qoys hebel ugey intaa say u lahayd iyo maqribkii markii la gaadhayba soo dhawaada waxay tihi bal qandigii inuu wax ku hadhay bulow hal shilin oon afur ku raadsanay inoo raadi gacantay gelisay waxay tiri caaisha waxba kuma hadhin nafteedii bay hortay walaalahaad bay u hortay dadkaas oo kale ilaahay wuxuu ku yidhi waman yuuqa shuxa nafsi oo xajaclada naftiisa qofku ilaahay ka ilaaliyo fa ulaaika hum almuflixuun duulkaas way liibaaneen liibaanta waxaa weeye waxaad jeceshahayn inaad heshid wixii xun ood nacab tahayn inaad ka badbaadid liibaantaas waxaa lagu helayaa naftaadu waxay u baahan tahay inaad bixisid islaamku wuxuu ammaanaha jira oo la yidhaha darajat lihaar qofku naf naftiisa intuu ka qaado oo u baahan nafta walaakis kasoo qaad maanta waxaad haysataa kun dollar maalan waad u baahanta intaasoo m- barnaamij baa kugu furan waxaad aragtay dhibaato waxaad tidhi war ilaahay baa awalba ku siiyee ilaahay baa keenaya bixi shilinka maada reebin waad bixisay iihaar baa la yidhaahda naftaadaad ka qaaday nafka walaalka ama nafta walaalkaa ayaad u hurtay taasoo kale waa kuwa ilaahay uu sheegayo darajadaasaa laynaga rabaa abubakar xoolihiisa oo dhan buu nebigu u- u keenay calayhi salaatu wasalaam si eh, loo- masaalixda muslimiinta loogu bixiyo marka xoolaha maalku waxaa la yidhaha waa mindi laba af leh haddii si xun loo adeegsadana wuu ku baabi'inayaa haddii si fiican loo adeegsado oo waddooyinka khayrka ah ceelal baad ku qoday waddooyin baad ku dhisnay madaaris jaamacad masaajid khayrka guud ee na- nacfiga badan ee ummadda wada gaadhaya kolkaasoo kale waxaad noqonaysaa kuwuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam nicma almaalu saalix lirajuli saalix waxaa fiican maalka fiican xalaasha ah oo qof fiicanna gacanta uu ku hayo oo waddada khayrkaa ku bixinaya marka walaalayaal hala degdego xoolaha hala horo maanta arrintu ciyaar ma aha waa la dhimanayaa Eh, markaan hadda halkan soo gelayay waxaa soona iyo maaqaan waxii soo diray waxaa ku qornaa cadaado waxaa lasoo seexiyey boqol iyo labaatan qof oo eh, shuban biyood eh, usoo dhacay Eh, maanta wararku waxay sheegayeen ceel bardhi soddon qof inay eh, degmada ceel bardhi soddon qof inay ku dhimatay bay iyo boqol iskala daa intiisa boqol intiisa kale iyo bayna dhimashadu way ku badnayd meelo badan bay dhimashadii ka jirtaa marka hala tartamo khayrka ha loosoo tartamo baaraka allahu fiikum jasaakum allah khayr sheekh nuur baaruud burxan wuxuu kusoo gabagabeeyey khayrka ha loo tartamo khayrka ha loo tartamo hallo salaamu calaykum walaal kusoo dhawow barnaamijka gurmud walaal magacaaga iyo halka aad joogto wixii tabartaada waad ku darsan kartaa ra-iisul wasaaraha iyo shiiqana way maq- way ku maqlaan si toos ah way kugu maqlaan hal walaal waa hadli kartaa waa ku maqlaan labadaba wuu ku maqlaa ra-isul wasaaraha si toos oo kuu maqlaa wuu kula socdaa oo hadalkaaga wado tvga ha fiirsan walaal telefishinka ha fiirsan telefoonka igala soco tvga iska gaabi waxba ha fiirsan telefoonka igala soco si aan si toos ugu maqlno hawada ayaa si toos ugu jirtaa waa lagu maqlaa waa lagu ma- waa lagula socdaa fadlan iska gaabi tvga codkeeda lagu soo lagu soo laba noqonaya fadlan iska gaabi tvga telefishinka ayuu daawanaya codkiisa ayaa lagu soo kusoo laba noqonaya waxaa rabaa inaan ra-iisul wasaaraha siiyo masadkiisa waa faamne waa fahmnaa masajkiisa ra-iisul wasaare wuxuu leeyahay eh, jaaliyadda soomaalida ee sacuudi carabiya joogto hala soo hadlaano dawladda ha loo sheega in lacagta consuliyadda hala hadlo Sanduuq si ha furan.
sanduuq loo furo insha allah fursadahaasi way badan yihiin jaaliyaduhu way badan yihiin dalka dibadiisa way wada joogaan soomaalida meel walba way joogaan Eh, dalalka ugu faraha badan sida minnesota oo kale wax warbixin haddii aad ka heyso goboladaas waaweyn warbixintooda waad siin doontaa Eh, fariinta uu soo gudbiyey walaalkeenna waa rajeenna inaad ka jawaabi doonto
fariinta walaalkan horta aad ugu mahadsan yahay waa tala aada u wanaagsan Eh, taladaasna waa tala aan rabno inaan haddii ilaa yiraahdo dabagalno waan la xiriiri doonaa eh, safiirka iyo safaaradda iyo qunsuliyadaba waxaana ka codsan doonaa eh, wasaaradda arrimaha dibadda eh, in ay la xiriiraan safaaradaha aan dunida dacaladeeda dhan ku nool leenahay oo aan u sheegi doono in ay la xiriiraan dadka soomaaliyeed oo degan meelahaas si cid walba wax walboo taakulayna ay siin karta shacabkeeda u siiso dadka soomaaliyeed waxaan rabaa mar kale inaan ugu celiyo Eh, xaaladdu maanta maanta ummadda soomaaliyeed waxay ka maraysaa meel xun waad maqlayseen sheekh nuur baaruud waxuu ka sheegaya cadaado baaya bakool iyo meelo badan oo dalka ka mid ah dad badan ayaa ku dhimanaya dad badan ayaa ku xanuunsan meelo badan dadkii si walba lagu gulmado wixi lahaayay way ku yaryihiin haddii aada awoodid wax alla iyo waxaad awoodid yaanay kula yaraanin waxay la badan qaacid kale maanta sidaan hore u sheegay dadka soomaaliyeed siday isugu gurmadaan waxay qayb ka noqon doontaa taariikhda ummadda soomaaliyeed maanta dadkeenna sida aan gacan u gaarsiino waxay wax ka sheegi doontaa dadnimadeenna intay laag tahay iyo walaaltinimadeenna inta ay gaarsiisan tahay magaalada muqdisho iyo dhammaan magaalooyinka kale dadka soomaaliyeed ee degan oo haystaa fursad ay e b c wax ugu soo diraan waxaa ka furan account e b c ah oo ay maamulaan sheekh nuur baaruud iyo dadka la shaqeeya oo guddiga gurmadka ku jira haddii aad doolar awoodid ama shan ama toban ama labaatan ama boqol waxaad awoodid yaanay kula yaraanayn fadlan sida ugu dhaqsaha badan u soo dir haddii aada la baahdid waxaa laga yaabaa in qof dhibaataysan aad kala daahid arrinkaas sida ugu dhaqsaha badan marka dadka soomaalida waxaan ka codsanayaa inay sidaas yeelaan kuwa degan dalka dibaddiisa oo noloshoodu ay dhaanto dadka badankood gudaha jooga waxaa laydinka rabaa inaad intaad isu tagtaan sida uu sheegay sheekh nuur baaruud isabaabushaan wax iska aruurisaan usoo gurmataan dadkiina soomaaliyeed waxaan mar kale iyo mar saddexaadba ku celinayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka walaalaheena oo abaartana ay saamaysay waa xaalad garaab ah fadlan ha hagranin waxay adawoodo haddii wax yar oo soomaalinimo ah ay nagu hartay maanta ayay dadka soomaaliyeed isu baahan yihiin
maasha allah aaday u mahadsinahay ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan cali kheyre wuxuu dhiirigelin muuqdo ka sameeyey inay ummadda soomaaliyeed ay maanta isu baahan yihiin ay tahay maalintii sida xoogga laysugu baahnaa inaan waxba dib loo dhiganin maanta gurmadkuna uu ahaado mid si guud ahaan looga wada qaybgalo dhammaan ummadda soomaliyeed meel walba joogaan hadday noqon lahaan kuwii dibadaha joogo jaaliyadaha is-ururiya qayb kasoo dhiga sida shirmuur uu sheego kale jaaliyadda switzerland oo kale oo soo ururisoo hal mar lacag buuxda soo dirtay haddaad isu tagtaanna waa sidaa haddii kalena waxaad kusoo diri kartaan akawnada meesha ku qoran iyo e v c ga qofkii dalka gudihiisa jooga taasi waa dardaarankii uu ina siiyey shirmuur iyo ra-isul wasaare xasan labada waxay leeyihiin fadlan gurmadku ha noqdo mid si xoogan loo gurmado ma aha maanta maalintii la sugi lahaa in dib loo dhigo in saacad dib baa u dhigta waxaa secondkaad joogto inaad soo sadaqaysato waxaa ugu talagasho waxaa laga waraa inuu qof u geeriyoodo sadaqada caawa aad bixilaad idiin gaarta berrito inuu qof u geeriyoodo fadlan sida ay inoo sheegeen culammada iyo ra-isul wasaaraha oo caawa dhiirigelin weyn ka muujiyey soona fadhiistay telefishinka qaranka isagoo weliba codsanayo in laysu gurmado dadkana loo gurmado xilliguna oo waa xilligii ugu liitay ee laysu gurma lahaa fadlan ha la xiriiro ha laysu tago ha noqoto gurmad laysugu gargaaro ummadda soomaaliyed meel walba ay joogaan waxaa rabaa inaan sheekh nuur siiyo laba kelmad sidau marka horeba ka dhawaajiyay in jaaliyadaha dhammaan isu tagaan ayagoo isu duwan ay wax soo diraan
sax weeye waxaa weeye dadka wax walba sida la sheegay ku anfacayaa haddaba maalan inta qofku intuu khadka soo galo ku rafaadi lahaa oo kolkii soo galana konton dollar boqol dollar uu dhihi lahaa waxaa fiican inay isarursadaan hal mar ay soo diraan hadda galabta dad baa ila soo hadlay austraaliya oo yidhi waan isarrursanaynaa way ku mahadsan yihiin ha isarursadeen waana si iyaana dib dhacba dib u dhac badan ayuuna dhicin si dhaqsaa intay wax u ururiyaan hal mar ha ku soo direen shirkadaha waaweyn sida dahabshiil iyo amal iyo iyo shirkadaha meeshaas ka dhow oo dhantay tahayba shirkadii kala kasta oo kuu dhow waxaad guddiga qaranka unbaad kusoo qoraysaa waankaan waan ka qaadaynaa sidaas ha la yeelo biidni illaah waxaan rabaa mar kale inaan dadka xasuusiyo ra-iisul wasaaruhuna idiin sheegay ilaahay aan ku tiirsanno innaga nafteennana aan isku tiirsanno soomaalidu waa inay ogaataa ilaa hadda wax micnole oo dalka soo gaadhay oo dunida ka yimid shanqaro badan waan maqlaynaa waxbaa la soo wadaa lacagaa la helay hay-adahan way heleen kuwo kalaa la sugayaa dee horta mushkiladu waxaaba weeye xataa hadday keenaan goor la dhintay oo xeerihi faldaan kala dhacayn yay keenayaan innagu marka waxaan u baahannahay inaan innagu waxaasoo dhan ka hormarro dadkeenna inaan innagaa xanuunsanayna innaga waxan waa hilibkeenni jiibkeenni weeye marka innagu inaynaan hay-ad sugin dawlad sugin waxaa weeye innagu soomaali ahaan inaan garanno xilka innagu inuu ina saaran yahay waxaani ma waa waa iimaankeenna iyo dhaawaci haddaan wax bixin weyno oo dadkaasi innagoo nool oo ladan ay gaajo u dhintaan iimaankeenna ay dhaawacaysaa maanta nin qof baa soo hadlay oo yidhi marka aan fadhinay universal dadka qayilaya xaq ma aha inay dadna qayilaan ooy lacag qaad ka bixiyaan dadna gaajo u dhintaan iyo iyo on waa sax horta saxa waktigan oo kale qofka qayilaya akhlaaq iyo iimaan iyo diintoona ma laha waa qof qof runtii liita wey xilligan oo kale meel la qayilaa anu waxaana yidhi iska daa in la qayilee waktigan oo kale waxaaba habboon qofka xataa waxhaysto oo yoomkii qade iyo quraac iyo casho cuni jiray inuu yareeyo yoomka hal mar haddii la cuno waa waa la joogi karaa inta kale inuu sadaqo ka dhigo marka walaalayaal arrintu halkaasay maraysaa waxaa weye dad baa laga yaabaa inayna waxba bixinin cuntana guridooda ay ku daadaadiyaan qof soomaaliya isagoo gaajo u dhimanayo waxaasoo dhan walaalayaal ha laga waantoobo waxaa weye ilaahay wayna arkayaa wuuna inala xisaabtamayaa ummadihii hore islaam ka mida oo weliba ku naaraha xunxun lagu sheegay yaa ay waraabisay ay biyo aad bay biyo ka cabtay iyadoo ooman waxay aragtay ay bacdii leefleefaya oon darti waxay tiri oonkii anigi ihayo kalaan yaa haya eygan eygii bay waraabisay kabihii ay qabtay ee buudka ahaa yay usoo dardartay usoo dardartay ilaa uu ka dhar ilaahay baa islaamtii dembigeeda dhaafay waa ey ey ey oonkii ka goysay ayay janno ku gasho ilaahay dembigeeda ku dhaafay weliba dembi weyn bay ku jirtaa naar xun bay ahayd baa lii marka maxaad u malaynaysaa qof muslin ah oo walaalkaa ah soomaali ah aada isku qiblo ku tukataan isku isla isku kitaab rumaysan tihiin isku nebi rumaysan tihiin oo gargaarkiisu waajib uu kugu yahay haddaad u danqa weydid ka warran oo gaajo iyo oon u dhinto aadna aad sinafareed iska toob meeshan iska qusqusli ood cunto iska cuncuni ma anfacayso iimaankay dhaawacaysaa taasi muslimiintu waa kal jasad ilwaaxid nabigeenaa sheegay calayhi salaatu wasalaam mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim kamathali ljasad alwaaxid ida ishtakaa minhu cudwan tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma muslimiinta tilmaantooda siday isu jecel yihiin isugu naxariisanayaan waa kaljasadi alwaaxid waa qof jirhkii oo kale korkii oo kale hadday xubin ka xanuunsato yidhi nebigu tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma jirhka intiisii kale kasoo qaad far far ciddo hadday ku xanuunto ma seexanaysa waad qandhan jirhkii oo dhan baa ku xanuuni muslimiintu marka waa sidaas oo kale almuminu lilmumini kal bunyaan muminka muminka kale wuxuu yahay dhistaas oo kale way way isku dhisan yihiin way isku tiirsan yihiin hadduu dhinaca dhismahaas ka dumo hadda kii kale waa wuu dimaya marka dadkeennu hadday dhindhintaan hadda dhulkaaba laynaga qaadan lix milyan hadda hadday naga dhimato dhulkaaba laynaga qaadan waad aragteen africa yaan ugu baddheerna badda ilaahay ina siiyey wabiyada u ina siiyey cimiladeenna dhulkeenna quruxdiisa iyo sharaftiisa dad baa la rabaa awlbuwa dadku inugu yaraa marka waxaasoo dhan hala xeeriyo baaraka allahu fiikum meeshaan ridlo ilaahay hala doonto ilaahay dambi dhaaf hala baryo fattaquu naara walow bishiqi tamra nebigu wuxuu yihi naarta iska ilaaliya sadaqada naarta gaashaan bay u tahay walow timir jeexeed wax kale haddaad weydaan xaba timira jeexeed marka wax kale haddaad weydid hal dollar baad bixinaysaa allah yubaarak fiikum
jazakumullahu khayr aad ayuu mahadsan yahay sheekh nuur baaruud wax inta aanu gabagabada barnaamijka soo gunaadin inagoo soo gaarnay xilliyadii aan hawada kaga bixlayn barnaamijka gunud walaal waxaa rabaa inaan ra-iisul wasaaraha siiyo laba kelmad oo dadka ay isku yidhaahdaan kulankan kulankiisa inaan ilaahay nabad inagu gaarsiiyey iyo dardaarankii ra-isul wasaaraha oo ahaa inay gac soomaaliya gacanta isqabsato lana gaarsiiyey gurmadka abaaraha mudan ra-isul wasaare gunaanadkii barnaamijka waa mahadsan tahay telefishinka qaranka sheekh nuur baaruud oo aan runtii aada ugu ammaanayo dadaalka uu muujiyay dadka soomaaliyeed aan u duceynayo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid walboo nala soo hadashay iyo cid walboo na daawanaysay inta nala soo hadashay oo dadka walaalahooda wax u garatay sheekh nuurna u duceeyey annaguna u duceynaynaa waxaan u sheegaynaa wax walba oo aada bixisaan waa cid bay wax taraysaa halkan inaan fadhino wax yaroo soo kordhayaa wax aada muhiima caawa waxay ahayd runtii habeen kulligan muhiim no ah oaan dadka soomaaliyeed gaarsiinay xaaladda waddanku uu ku sugan yahay waktigan xaadirka ah waxaan rabaa inaan markaa kusoo gabagabay oon idhaahdo dadka soomaaliyeed waxaa u gulman kara keliya dadka walaalahooda meel walbay joogaan haddii aada magaalada xamar joogtid ama soomaaliya meel ka mid a oo aada awoodid hal dollar fadlan yaanay kula yaraanay haddii aad ka badan awoodidna soo dir haddii aad dalka dibaddiisa joogtid waxaan rabnaa inaan kuu sheegno annagaa og xaaladda dad badan oo soomaaliyeed ayaa baaba'san fadlan is ururiya isku taga kulligiin waxaana yeeshaan soo dira la soo xiriira sheekh nuur iyo dadka la shaqeeya ugu dambayntii waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed sheego dalka dowlad cusuba ka dhalatay dowladdaasi waa dowlad shacab idinka iyo xukuumadda la dhisi doono iyo dowladda inteeda kale xildhibaanada madaxweynaha waxaad waxaan kulliga noqon doonaa hal cod oan ka wada shaqayn doonaa dalkan siduu abaarta uga bixi lahaa dalkan siduu musuqmaasuqa isaga tirtiri lahaa dalkan siduu afrika uga horumari lahaa haddii ilaaha yidhaahdo iyo dalkan sida uu dadkiisu cadaalad ugu noolaan lahaayeen waa mahadsantihiin
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan cali khayre ayuu ahaa oo gunaanadkii barnaamijka kusoo gabagabeeyey in dalku uu u midoobo inay mid noqdaan soomaaliya meel walbo ay joogaan xukuumadda uu soo dhisi doonana insha allah iyo madaxweynaha iyo dhammaan shacabkuba inay noqon doonaan mid keliya oo hal hal wado ku socda hal mawqif leh hal go-aan leh hal ujeedo leh insha allah waa ka rajeynaa ra-isul wasaaraha inuu xukuumaddaasi inoo soo dhiso haddii allah awoodal raalli ka noqdo barnaamijkan oo gurmud walaal oo aan aalaaba ku kulanna saacadahan oo kale toddobada iyo barka habeenimo ilaa iyo sagaalka ama sagaalka horrubucla maalmaha jimcaha ah maalinta axaddana waxaanu kulannaa oo barnaamijka si toosa noogala socotaan maalinta axadda afarta saac habeenimo ama tobanka habeenimo ilaa iyo labiyo tobanka oo aan ugu talagalnay dadka ku dhaqan dibadaha ee habeenada saacadaha soo jeedo maalintaasna ay u tahay maalin axada jimcahana ummadaha muslimiintaha soomaalida meel walba ay joogaan ayaan ugu talagalnay barnaamijkeena gurmad walaal inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa inta aan